ololaha nadaafadeed oo maanta laga fuliyey degmada kaaraan ee gobolka banaadir waxaa ka qayb galay boqolaal shaqaale ah oo ay howlgelisay shirkadda nadaafadda ifi ee ka shaqaysa nadaafadda magaalada muqdisho qaybaha kala duwan ee degmada kaaraan oo ololahan ka qayb galay ayaa waxa ay soo dhoweeyeen barnaamijkan lagu horumarinayo bilicda magaalada muqdisho guddoomiyaha gobolka banaadir waa u mahad celihaynaa anigoo ku hadlaaya suuqlayda degmada kaaraan kana mid aha bilaabana toddobaatan iyo shantii intii ka sukaysa aan joogay oo intaas maaragta aan ka dhex shaqayhayey oo aqoon badan u leh annagu wax walba oo degmadan wax u gala ayaan u baahannahay cid allaale iyo ciddii diidaysana waa ka soo horjeednaa wax allaaleya cid allaaleya ciddii degmada kaaraan wax ku kordhiyeysa ayaanna diyaaru nahay oon u mahad celiyaynaa ama gobarnatoro gobolka ha naqdo cid kasta ha naqato shirkadda ifo waa mahadsan tahay waxaan ku hadlayaa magaca culamaauddiinka degmada kaaraan waxa waayey nimanka la yidhaaho efi kambaniga la yidhaaho aad iyo aad u mahadsan yahay waxaan mahad weyn u jeedinaynaa guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duuqa maqaalada muqdisho
inaan degmooyinka kale ee asaageena ah aan ka harno oo nadaafad darro iyo bilicla'aan ay nagu dhacdana waxaa waaye dad oo qowlaysato ah ayaa u sabab ahaa waxaan leenahay shirkadda ifi ku soo dhowow degmada kaaraan mar kale horayba sida aad u ifisay mar kale noogu ifi gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada kaaraan iyo madaxda shirkadda ifi ayaa dhankoodu goobta hadallo ka jeediyey alxamdulilah anigoo ku hadlaya afka maamulka degmada kaaraan oo ah guddoomiyaha arrimaha bulshada degmada kaaraan saaka aroortii waxaan ka soo bilownay nadaafadan oo wado kambaniga ifi waxaan ka soo bilownay saldhigga kaaraan ilaa iyo mataqaanaa waxaan wadnay irshaad alxamdulilaahi ilaahayaa mahaddaas oo dhan ay u sugnaatay waxaan rabnaa dadka ku dheggan laamiga oo birimada ah oo bablikada ku ganacsado waa kala naqa doonnaa hadday hortooda ay nadiifin waayaan waa kala naqa doonnaa ii sheege hadday satiga ay haystaan hadday sati haystaanna waa kala naqan doonnaa haddaysan haystaan albaabkaas waa qunfuli doonnaa haddaysan hortooda aysan nadiifin bismillah rabbil caalamiin marka hore waxaan u mahad celinaynaa allah subxaana wa tacaala oo noo suuro gelina halkaan iskugu imaadno kana qabanno waxyaabaha ilaahay uu ku sheegay axaadiista iyo qur-aanka oo ah nadaafadda oo ah nadaafaddu inay tahay iimaanka barkiis waxaan u mahad celinaynaa shacabka reer kaaraan oo na soo dhoweeyey oo nala shaqeeyey waxaan kaloo u mahad celinaynaa guddoomiyaha arrimaha bulshada oo asagana si hufan noola shaqeeyey shirkadda nadaafadda ifi ayaa maalmahan wadooyinka iyo suuqyada degmooyinka gobolka banaadir waxa ay ka waday olole lagu hagaajinayo bilicda islamarkaana lagu horumarinayo nadaafadda degmooyinka gobolka banaadir